waa mahadsan tahay howlgalkan horta waa howlgal ka soo baxay hogaanka booliiska ciidanka gobolka wuxuuna ku saabsan yahay amniga guud gobolka khaasatan degmada cadaado howlgallo badanaan fulinay oo afarta dhinac iyo tuulooyinkii magaalooyinka ah oo amniga kasoo sugnay dad badan aan kasoo qabanay oo qaar isdagaalay qaar si kale looga shakiyey shalay dad badan oo isku leynaya meesha wadgelinsoor oo ayay soo qabqabteen oo wakhti dheer ay ku bixiyeen sidoo kaleeto ardo ciidan aan u dirnay buliisa dad isku haystay dhul iyo caro iska gubay ayadana waa soo qabteen meel kasta waxaan u taagannahay amniga habeen iyo maalin birsenbi hadda maantaoo kaleeto waxaan soo qabannay siddeetan iyo lix qof oo baabuur basasa saaraa oo dhallinyaro ah oo midka u weyn uu labaatan sano jiro dadkaas qaar aan uga shakinnay inay yihiin al-shabaab iyo inta badan oo ah tahriib badda ku socda dadkaas marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo wixii aan si gaara aan amniga liddi uga ahna inaan aan hayno ilaa aan ogaano inta kaleo tahriibkaana waxaan ka celinaynaa badda mana ogolin dhallinyarada dalka iyo dadka u soo kacday oo soomaalida inay badda ku baaba'daan in dhiiggooda la gato